baxnintii cutubka siddeedaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi fircoon u tag oo waxaad ku tidhaahdaa waxaa rabbigu leeyahay dadkayga sii daah ha tageena inay ii adeegaan oo haddii aad diiddo inaad sii daysid bal hadda ogow waddankaaga oo dhan waxaan ku soo dayn doonaa rahyo oo webiga waxaa ka buuxsami doona rahyo markaasay waxay tegi doonaan oo geli doonaan gurigaaga iyo qowladaada aad seexatid iyo sariirtaada dusheeda iyo guryaha addoommadaada oo dhan iyo dadkaaga dushiisa iyo foornooyinkaada dhexdooda iyo weelashaada wax lagu cajiimo oo dhan oo rahyadu waxay kor fuuli doonaan adiga iyo dadkaaga iyo addoommadaada oo dhanba markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad haruun ku tidhaahdaa gacanta adoo ushaada ku haysta ku fidi webiyaasha dushooda iyo durdurrada dushooda iyo balliyada dushooda oo rahyo ku soo daa dalka masar markaasaa haaruun gacanta ku korfidiyey biyihii dalka masar oo dhan kolkaasaa rahyadii soo baxeen oo qariyeen dalkii masar saaxiriintiina sidaas in la egba yeeleen oo falfalkoodii ku sameeyeen oo rahyo bay keeneen dalkii masar markaasaa fircoon wuxuu u yeedhay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi rabbiga noo barya inuu rahyada naga qaado aniga iyo dadkaygaba oo markaasaan dadka sii dayn doonaa inay tagaan oo ay rabbiga alla bari u bixiyaan kolkaasaa muuse wuxuu fircoon ku yidhi adaa amarka leh goormaan idiin baryaa adiga iyo addoommadaada iyo dadkaaga iyo in rahyada laga baabbi'iyo adiga iyo guryahaagaba oo ay ku hadhaan webiga keliya markaasuu ku yidhi berri isaguna wuxuu yidhi sidaad u tidhi ha noqoto bal inaad ogaatid inaannu jirin mid la mid ah rabbiga ah ilaahayaga oo rahyadu waa ka tegi doonaan adiga iyo guryahaaga iyo addoommadaada iyo dadkaagaba oo waxay ku hadhi doonaan webiga oo keliya kolkaasay muuse iyo haaruun ka tageen fircoon markaasaa muuse rabbiga ugu qayshaday wax ku saabsan rahyadii uu ku soo daayay fircoon rabbiguna wuu yeelay sidii muuse yidhi oo rahyadii waa ka idlaadeen guryihii iyo barxadihii iyo beerihiiba kolkaasay isu soo wada ururiyeen oo meelo ku tuuleen markaasaa dalkii uray fircoonse markuu arkay inay waxay joogsadeen ayuu qalbiga ka sii qallafsanaaday mana u dhegaysan iyagii sidii rabbigu yidhi markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad haaruun ku tidhaahdaa ushaada fide oo ciidda dhulka ku dhufo si uu dalka masar oo dhammu injir miiran u noqdo markaasay sidii yeeleen kolkaasaa haaruun ushiisii gacanta ku fidiyey oo wuxuu ku dhuftay ciidda dhulka kolkaasaa injiru gashay dadkii iyo duunyadiiba ciiddii dhulka oo dhammuna waxay noqotay injir miidhan oo qulqulaysa dalkii masar oo dhan saaxiriintiina saasay yeeleen oo waxay damceen inay injir falfalkoodii ku keenaan laakiinse way kari waayeen injir baana ku jirtay dadkii iyo duunyadiiba markaasaa saaxiriintii waxay fircoon ku yidhaahdeen tanu waa fartii ilaah qalbigii fircoonna wuu sii qallafsanaaday mana u dhegaysan iyagii sidii rabbigu yidhi markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi aroor hore kac oo fircoon hortiisa istaag waayo markaasuu biyaha tegayaa oo waxaad ku tidhaahdaa waxaa rabbigu leeyahay dadkayga sii daa ha tageena inay ii adeegaan haddii kalese haddaadan dadkayga sii daynin inay tagaan bal ogow waxaan idiin soo diri doonaa duqsiyo fara badan adiga iyo addoommadaada iyo dadkaaga iyo guryahaaga dhexdooda oo guryaha masriyiinta oo dhanna waxaa ka buuxsami doona duqsiyo fara badan iyo weliba dhulka ay joogaanba inaad ogaatid inaan anigu dhulka dhexdiisa ku ahay rabbiga maalintaas waan ka duwi doonaa dalka gooshan oo dadkaygu deggan yahay inaan duqsiyo badanu halkaas jirin innaba oo dadkayga iyo dadkaagana waan kala sooci doonaa calaamadaasuna berri bay ahaan doontaa rabbiguna sidii buu yeelay oo duqsiyo badan oo baas ayaa yimid gurigii fircoon iyo guryihii addoommadiisa oo dalkii masar oo dhanna duqsiyadii badnaa aawadood ayuu u qarribmay markaasaa fircoon wuxuu u yeedhay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi taga oo ilaahiin dalka dhexdiisa allabari ugu bixiya kolkaasaa muuse ku yidhi sidaas inaan yeelno ma habboona waayo karaahiyada masriyiinta ayaannu rabbiga ilaahayaga ah u bixinaynaa baleeg miyaannu karaahiyada masriyiinta ku allabarinaa iyagoo noo jeeda dee sowna dhagxin maayaan meel saddex maalmood loo socdo oo cidlo ah ayaannu tegaynaa oo allabari ugu bixinaynaa rabbiga ilaahayaga ah siduu nagu amri doono markaasaa fircoon wuxuu ku yidhi waa idinsii daynayaa inaad tagtaan inaad cidlada allabari ugu bixisaan rabbiga ilaahiinna ah laakiinse waa inaydnaan aad u fogaan iina soo duceeya muusena wuxuu ku yidhi bal eg waan kaa baxayaa oo waxaan rabbiga ka baryi doonaa inay duqsiyada badanu berri ka tagaan fircoon iyo addoommadiisa iyo dadkiisa laakiinse fircoon yuusan mar dambe khiyaano nagula macaamiloon isagoo aan daynayn dadka inay tagaan si ay allabari ugu bixiyaan rabbiga markaasaa muuse ka tegey fircoon oo wuxuu baryey rabbiga rabbiguna sidii muuse yidhi ayuu yeelay duqsiyadii badnaana wuu ka kaxeeyey fircoon iyo addoommadiisii iyo dadkiisiiba mid qudh ahna kama hadhin markana fircoon qalbiga ayuu ka sii qallafsanaaday oo dadkiina siima uu dayn inay tagaan